waa tahay weli halkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana inoo daadiyinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan dandure
mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa waxay ka timid waa tahaniyad aroos farxad le baa la yidhi aabe jeele ibraahim iyo aabe shoodhe xidig gooni iyo abti axmed xidig seed iyo hooyo ister xidig cabdi seed iyo hooyo xaliimo jawaase cabdi seed iyo axmed maxamed xidig seed iyo cabdiweli mursal maxamed cabdi seed iyo dhammaan ilma cabdi seed axmed shoodhe cali gooni iyo zaynab buux nuur iyo raxmo qurbac iyo aamino qurbac dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dunida daafaheeda baa la yidhi waxaana ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska baa la yidhi maxamuud cabdi cismaan iyo caruusadda waa ayaana jelle ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada qardho xarunta gobolka karkaar baa la yidhi taariikhdu markay ahayd kowdii bishan mey sanadka laba kun shan iyo toban ducada waa xaggiina baa la yidhi caasi daandure waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi inuu noqdo midkii lagu kala helo ubad khayr qaba dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo karuur salaad cali iyo hooyo castur mire faarax iyo hooyo faadimo axmed cilmi xamdi cabdi faarax dhaloweyn iyo ayaan cabdi faarax dhaloweyn iyo aanuso cabdi faarax dhaloweyn iyo waxay yidhahdeen ikhlaas cabdi faarax dhaloweyn iyo bashiir cabdi faarax dhaloweyn iyo sakariya cabdi faarax dhaloweyn iyo maryamo cusmaan xaashi iyo faa'izo cabdulaahi maxamed iyo raaxo maxamuud cabdi iyo nasro maxamuud raage iyo sacdiyo cali maxamed iyo waxay yidhahdeen xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna tahniyad farxad la jecelihiin inay gaarsiiyaan heestan ay u cayaaraan sacdiyo xasan jaamac iyo waxay yidhaahdeen maxamed cabdi faarax oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ducaduna waxay leeyihiin waa xaggiina waxaan leenahay aqalgalkiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxale annaguna aamiin ayaan u raacinaynaa warqadana warqad aada u gaaban si qurux badana loo soo qoray waxay ka timid maxamed abuukar macalin waxa uu ku magac dheeryahay didi iyo sidoo kale abuukar geedow cawaale teela iyo sidoo kale cabdiraxmaan ibraahim maxamuud colaad iyo cumar cali cabdi yaabesa baa layidhi iyo faarax jinow xuseen jooga sare wuxuu ku magac dheeraysaan qiyaasayo iyo yunis cabdiraxmaan cali yuusuf iyo cabdulaahi axmed xuseen iyo baa la yidhi cabdiraxmaan maxamuud khaliif farta waxaa loo soo qoray tii maasajyada laisugu qori jiray marka maasajyada gaagaaban oo kale waa lasoo gaagaabay marka waa adi iska garo dhammaan asxaabtani waxa ay tahniyad dhalasho u dirayaan maxamed axmed cali royal iyo anfac xirsi oo ay gabadh ugu dhalatay baa layidhi magaalada nairobi ee dalka kenya waxaan leenahay bay yidhaahdeen hambalyo gabadha waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen anfac maxamed axmed waa tahay gabar ibraahinow magaca hooyadeed ma loo bixin karaa ma lagu samayn karaa hooyadeed maxaa diidaya inay isku magaca noqdaan weli ma soo marin wiil awowgii lagu sameeyey iyo waa ta hooyadii waa anfac gabadhin waxaa la yidhi waxaa loo bixiyey anfac maxamed axmed waxaan leenahay soo barbaar waa tahay anfac oo anfac u dhalatay iyo maxamed waxaan leenahay soo barbaar tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacdan noqo ibraahino bal hees aada u qurux badan hees ka mid ah heesaha dadkay aada u jecel yihiin ayaan dhegeystayaashana caasho usoo qabanaynaa ilow ilow ilow aka musig waa lagu garaacay mawadi ibraahino
waxaa ku luqeynaya caasho cabdo malika iyo maxamed axmed kuluc
ilow ilow ayaama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne intii horeeta waa la oga sidaynu isku ahayne ayaama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inaan ku arko dooni maaye I don't want to see you أنا أنا مش عايزة أشوفك ميمي هبقى نسيتاكي وأنا وين ميمي هبقى نسيتاكي وأنا وين ilow ilow aan silmaadi qorbe dhabawti ilow ilow aan silmaadi qorbe dhabawti ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ciddu weedaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne ciddu eedaan anigu falay mahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan dunayay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك إمي مي من هاكا وكون ويوي مي مي من هاكا وكون ويوي
amurha ilaahay ha eersan waxbaha ku afgabasan amurha ilaahay ha eersan waxbaha ku afgabasan adigoo eedaysan afkuhu sii adkaysan adigoo eedaysan afkuhu sii adkaysan
حلدي الرويل وهراعن عظمتي أناي سيكانن حلدي الرويل وهراعن عظمتي أناي سيكانن ودتك يانو إنو أغانن ودتك يانو إنو أغانن صومالي عربي انجليزي صاحلي فرقدي لو انسي سهاو
أبو من فضلك تفضل بليز فرقة اللو أنت سحاو
ما إلونا ما يسور سمانا عليلها ما إلونا أوتنتنا ما كيكنا يس يس ما إلونا وليو دير كدمانا عليلها ديو yaa salaam waxa uu leeyahay inaan ku arko waan doonayaa Waa tahay.
laakiin iyadabaa waxay leedahay ana mush ciis ashufak inaan indhaha ku saaraba ma rabo hore ii dhaaf laakiin markii dambe ibraahim waa la is afgartay waa la xaajooday waa la garramay marka waa la isku biyo soo- qabow baa la cabay waa la isku soo dhawaaday ya xoogaa waa la neefsaday haye marka hadda xaalku waa degan yahay sida ka muuqato codadka labada fanaan kuluc iyo caashe cabdow garuun loosuma wataa leedahay garuun waa dhammaaday garuun khayr kuma jiro waraaqihii dhinacagan aadna ibrahim muse dhinacayga waa tahay ibraahimow haddii warqadana soo qabto dhinacayga markan taalla waxaan marka hore salaamayaa baa la yidhi dhammaan wariyaasha v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka waan idinka guddoona marka xiga baa la yidhi waxaan hambalyo aroos u diraynaa bay idhaahdeen farxad leh arooska ayaan la ugaas ibraahim ugaas cabdullaahi iyo aroosada baa la yidhi ayaana sheekh xuseen maxamed axmed cumar arooskoodu ka dhacay xaafadda madiina ee magaalada muqdisho kowdii bishan may sanadka laba kun shan iyo toban waxaana hambaliyada diraya baa layidhi dad aan la soo koobi karin oo kala jooga dunida dacaladeeda gaar ahaan norway u k canada maraykanka south africa muqdisho feerfeer abaaley buur ukur baa layidhi iyo meelo kale waxaana leenahay bay idhahdeen noqda kuwii isku waaro ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano magacba laguma soo qoriflaano halkii ay kala joogeen asxaabta diraysun baa lasoo koobay labadii qofna waa loo diray dhambaalkan caasho waxuu naga soo gaaray aabbe cumar xidhsi iyo hooyo asli faarax sanjeex iyo axmed nuur cumar xidhsi iyo waxay yidhahdeen cabdikariin cumar xidhsi deeq cabdi jaamac iyo mursal cumar cali iyo xidig yuusuf cali iyo maxamed xasan jaamac dhammaanna waxay jecel yihiin inay taaniyad u diraan iyagoo oo aan noo soo sheegin meelaha ay kala joogaan aabbe cabdirasaaq cumar xidhsi iyo waxay yidhaahdeen hooyo iqro daahir cilmi oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen gurceel waxaana wiilkaas loo bixi yidhahdeen zaki cabdi waxayna leeyihiin ducadu waa xaggin allaha ka dhigo zaki kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aniguna aaminayaan raacinaya warqadana waxay ka timid aabe maxamed raage gaabow hooyo xaawo xasan muuse farxiye maxamed raage foos maxamed raage cabdulqaadir maxamed raage cabaas maxamed raage cabdiraxmaan maxamed raage iyo fardowse maxamed raage yasmiin maxamed iyo aabe mukhtaar maxamed maclin iyo hooyo aamino colaada qorane iyo maxamed mukhtaar maxamed maxamuud mukhtaar maxamed iyo cabdimahad mukhtaar maxamed iyo cumar mukhtaar maxamed iyo axmed mukhtaar maxamed iyo cabdilcasiis mukhtaar maxamed iyo farxiye mukhtaar maxamed dhammaan waxay tahnid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah bay yidhaahdeen aadan mukhtaar maxamed iyo faa'izo maxamed raage oo arooskooda uu ka dhacay baa layidhi magaalada muqdisho gaar ahaan hotelka la yidhaahda bay yidhahdeen moonlight waa kowdii bishan may ee sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaa sidoo kale hambalyo taa lamida diraya weriyaasha kale ah faysal caseer ibraahim maxamuud jaamac subayr fantastic iyo sidoo kale bashiir ugaas xamdi xiis iyo cabdulqaadir honest iyo maxamed cusmaan xabiib kuwaas oo kala jooga wadamada sweden iyo norway hay ibrahim maxaa noo xiga waxaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa caasha heesta kale hay magensaday wadkaygii yaa ku luqaynaya heestan ibrahim waa fanaanka axmed muuge liibaan
haddii meel barwaaqa oo ay midhaha ka muuqdaan haddii meel barwaaqa oo ay midhaha ka muuqdaan manku kaaga maqayay aanay midigisu gaarayn manku kaaga maqayay aanay midigisu gaarayn mahadeemitiisa miirli ku kese mahade mirtiisa miirli ku kese midamedega male hadu malagi dhawaaqe magansade wadikaynige midamedega male hadu malagi dhawaaqe magansade
heestaasi waxaa ku luqeynayay fanaanka axmed muuge liibaan dhinaca warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasho noo soo qabo waxaan soo qabanaya warqad gaaban si qurux badanna loo soo qoray oo horteyda taalla lix qofna baaba ku qoran ibraahinow waxaa tahnid aroos halkan ka diraya baa la yidhi cabdirasaaq ciise cali wuxuu ku magac dheer yahay baa la yidhi nabadoonka iyo cabdifataax ibraahim maxamed oo ku magac dheer baa la yidhi fataax buule iyo faarax xaaji ibraahim waa faarax qoryooley iyo maxamed sheekh cali oo loo yaqaano duub haweyne iyo bashiir maxamuud waxau isna ku magac dheeryahay baa layidhi bashiir bidaarey iyo ugu dambeyntii axmed ibraahim oo loo yaqaano axmed daafedo waxay dhammaantood joogaan baa layidhi muqdisho ceelbuur beledweyne iyo shabeellaha hoose waxaanay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan xasan maxamuud xasan ceellure baa layidhi iyo sidoo kale faadumo macalin xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaxda ee gobolka banaadir degmada kaxda ibraahimow malaha degmooyinka cusubee soo kordhay Weliba- magaalada muqdisho weli maku soo martay degmada kaxda magaca waa isoo maray laakiin kulleyto mar baa ugu dambeysay soo maray ilaa iyo Maanta- dhowr iyo labaatan sanaan kasoo maqnay anaa dhowr sano un kasoo maqan degmadan kaxdana way iga dambeysay waa tahay waxay ku aqalgaleen degmadaasi kaxda oo magaalada muqdisho ku taalla baa la yidhi xasan maxamuud xasan iyo faadimo macalin xasan waxaanu u rajaynaynaa in arooskooda uu noqdo midkii loo aayo wiil iyo caano gabar iyo caanana lagu kala helo aamiin waxaa noo baaqaya siciido cusmaan dhagaxow iyo axmed nuur cusmaan dhagaxow iyo daahir cusmaan dhagaxow iyo ayuub cusmaan dhagaxow ilyaas cusmaan dhagaxow xafso cusmaan dhagaxow igraan cusmaan dhagaxow cabdiraxmaan cusmaan dhagaxow iyo taiwan cusmaan dhagaxow iyo waxay yidhaahdeen hooyo maryan cali cabdulle iyo cabdulaahi muuse guure iyo cabdulaahi xuseen jimcaale waxaana ay jecel yihiin dadkaasi inay taaniyad gaarsiiyaan ayaanle cusmaan dhagaxow iyo waxay yidhahdeen ruweydo cali sheekh oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaanay leeyihiin noqda kuwa isku waara ta ibraahim bal warqadan haddaan soo qabto waxay ka timid hooyo timiro cabdi iyo aabe muuse ibraahim iyo aamine muuse iyo xamdi muuse iyo kalsoon cilmi iyo hibo shimoy baa la yidhi iyo farxiyo mustafa laba laba magacun bay sitaa waa tahay iyo sidoo kale maymuun samaan iyo nimco cusmaan iyo carabo cabdulaahi iyo luul jabax iyo deko yuusuf iyo hani cabdulaahi riyaan colow iyo ugu dambayntii hooyo faaduma mudey dhammaan dadkani waxay tahnid aroos u dirayaan arooska iyo aroosada kale ah baa layidhi nuur ibraahim nuur iyo ifraax muuse ibraahim oo arooskoodu ka dhacay xaafada howlwadaag baa layidhi gaar ahaan laanta heegan ee magaalada beledweyne waa tahay howlwadaagtii waxaan moodayay in xamar ku taala goormay xaafad noqotay baan idhi degmadii waa tahay isku waara baan leenahay arooskaasi caashoy bal xaggii heestaan u kacinaa noo soo qabo markaan heesta taagta heestan xigta mm, mm, mm, mm, mm. ibraahim heestane hiboy heedhe mm.
iwoy habeenadan daraada hurdadii ka toosiya ilaah hurdada anaga toosinin salaamaad hiboy yaasho baa ka taagnaa kara آه، حليب خليف مقول iyo salaad maxamed shardi salaad derbi
Intaadaan hawaawide. Had iyo goor hub cidlaa ka heesayo. Halkii aad igaysaa. La idaga hayaame. Hayela ku guuran. Thank you.
Howlaha adduunkiyo habeen dhalad ninkii anaa kala kama habawde adigmada keliyo diboodan isku dhaafe habeen dhaladi ninkii anaa dalakama qabawde ibooy nimadadaade ibooy kolka waan hinqadayo ibooy reerahaa intaan hay waxaan haastawaaye ibooy kolka waan hinqadayo ibooy reerahaa intaan hay waxaan haastawaaye
yoy hareeraha intaan dayey waxaan haabto waaye waxaan haabtaba waaye hibohede waxaa moodaa muusiga inuu ka jiibinaayo hibohede he ma moodaa saas inuu leeyahay muusiga muusiga inuu hadlaayo heesta macallimiin baa tumaysa ya isu tagtay igu soo bood maahaye waa tahay codadkii isla derbiya magol intaasaanu ku dhaafan ibrahim caasha aan ka hormaray dhammarka wuxuu naga soo gaaray axmed cali coon iyo abtidoon cusmaan ibraahim iyo cali maxamed barrow iyo amiin odowaa maalin iyo axmed xuseen cabdi iyo cali afrax cadow iyo muuse xuseen rooble iyo shuute maxamed dhagaxow waxaana kale oo ka mid ah dadka taaniida diraya faarax tabad iyo cabdulaahi maxamed dhagaxow iyo cabdi xuuriye cadow waxaana ay dadkaasi jecel yihiin inay heestan iyo taaniidba ay gaarsiiyaan ayaanle cusmaan dhagaxow iyo ruweyda cali sheekh oo ku aqalgalay muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo weli caani gabar iyo caani aamin ayaan leenahay ma moodaa ibrahim oo galabta inay si muqdisho noogu badan tahay baasaa la jira hadda aroosku marba meel buu ka dhacay waa tahay markuu arooska bato waxaa la yidhi saansaantu waxaa la leeyahay ma xuba waa tahay warqadanna marka hore waxaa halkan aanu ka salaamaynaa baa la yidhi shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a marka xiga baa la yidhi annaga oo kala ah hooyo shariif oo sheekh siyaadi iyo hooyo maryan sheekh siyaadi iyo isniina maxamed diriye iyo elyaas cabdi isir cabdi aadan xareed iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdirasaaq cabdi aadan bashiir cabdi aadan cabdulqaadir cabdi aadan iyo cabdikhatar cabdi aadan iyo qaali cabdi aadan aamino khaliif cabdi iyo xasan haadi aadan iyo maxamed diiriyo culow nimco cali xareed iyo xaliimo maxamed diiriyo dhammaantood baa dadkani waxay joogaan dalkeena hooyo maraykanka iyo yurub waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan baa la yidhi lamaanaha isdoortay axmed maxbuub cabdulaahi iyo axado cabdi aadan oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaan ilaahay uga baryaynaa baa la yidhi in guurkooda uu noqdo kii lagu nasto ee lagu nagaado wiil iyo caano gabar iyo caanana lagu kala helo aamiin ayaan leenahay waxaan dhamaalkana ka helnay amaal shoodhe cali gooni iyo aasiyo shoodhe cali gooni iyo deeqa cabdi nuur faarax iyo waxay yidhahdeen fawziya qowranse cali iyo daahiro qowranse cali iyo qubul cabdirashiid shire iyo faaduma jeele ibraahim iyo farxiye jeele ibraahim iyo anwar awees nuur iyo maxamed cali maxamed iyo maxamed jeele ibraahim dhammaana dadkaasi waxa ay salaan aan lasoo koobi karin iyo taaniidba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed cabdi cusmaan iyo waxay yidhaahdeen ayaan jeele ibraahim oo aroskoodu uu ka dhacay qardho waxaana ay leeyihiin isku waaraan noqda kuwii ubad qeyrqabow eeba kale sii aamin ayaa leenahay aniguna aaminayaan raacinayaa ibraahim intaada soo qaban heesta xigtaan ka gaarsiiya warqad aad u gaaban waxaa halkan tahniyad aroos ka diraya baa layidhi dadka kale ah xasan maxamed xasan iyo xaaskiisa maxamed aadan xasan iyo xaaskiisa maxamuud aadan xasan iyo anigoo ah baa layidhi waa tahay malaha aniga marka le waxaan u qaadanaya qofka warqadda soo qoray waa toosilow waxaan tahniyad u diraynaa baa layidhi aroosa maxamed xasan xumow iyo marwadiisa faadumo xasan oo arooskooda uu ka dhacay gobolka jubbada dhexe gaar ahaan sa'ka oo taariikhdu markay ahayd baa layidhi siddeed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay ee abril sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay u rajeynayaan arooskaasi inuu noqdo midkii wanaagsanaada ee waara ubad khayr qaban lagu kala helo aamiin waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa codkii fanaanka cabdinuur daljir iyo heesta foos
Thank you.
sankiyo quruxda oslo oslo gibeeyo farxadiyo farxadiyo asluubta farxad lagu lagu gardaashi farxad lagu lagu gardaashi
waa hagaag intaasaanu ku dhaafno codka fanaanka cabdinuur daljir iyo heesta foos ibraahim oo gabagabadii barnaamijka ayaan markana kusii dhawaaneynaa dhowrka waraaq ee agteeda yaalla haddaan mid ka mid a soo qabto marka hore baa la yidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waa tahay marka xiga bay yidhaahdeen waxaan tahaniyad diraya annagoo kale ah xuseen aadan nuur iyo nabadoon aadan xasan wuxuu ku magac dheer yahay qooyane iyo sidoo kale cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo adeer ciise macalin isxaaq iyo adeer maxamed xasan nuur cabdilfataax xuseen aadan iyo ayuub aadan nuur iyo cali aadan nuur iyo nuune aadan nuur maymuun aadan nuur dhammaan reer aadan nuur waxay tahaniyad dhalasho dhammaantood u dirayaan baa layidhi aabe nuur aadan nuur oo ilka case lagu naanayso iyo hooyo suurad xasan ay gabar ugu dhalatay degmada berdaale gaar ahaan baa layidhi xaafadda jakaton taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishaanu soo dhaafnay april ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey baa layidhi samiiro nuur aadan nuur waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay samiira waxaan leenahay soo barbaaro noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda waxaa noo baaqaya khadiijo warsamo hawle iyo caasho warsamo hawle iyo nuuro warsamo hawle iyo baarliin xuseen sabriye sacdiyo faarax yarow malyuun xuseen sabriye iyo sacdi xuseen sabriye iyo nadiifo xuseen sabriye siraad xuseen sabriye maxamed xuseen sabriye cabdulaahi xuseen sabriye mahad xuseen sabriye xaawo maxamed axmed xaawo ajuuke mahad maxamed axmed ajuuke iyo shukri axmed shabashabo iyo waxay yidhahdeen nafiiso bakad maxamed waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan cabaas maxamed axmed cabaas ajuuke iyo aamino xuseen sabriye oo gabadh ugu dhalatay shan iyo labaatankii bishii abril ee lasoo dhaafay magaalada london waxaana loo bixiyey adna cabaas ajuuke waxaan leenahay adna soo barbaar allah kaa dhigo tii dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamin heesta ugu dambaysna ibraahim oo haddaad raaciso waa timi waxaan dhegeystayaashana usoo qabanaynaa codkii macaana ee fanaanada kista xaaji aadan waa tahay iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ah cashi ibraahim iyo anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray oo idin leh daayo nabad
codkaysan waayo ayaan mateexdoon Yeah.
codkaasi wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo cabdiraxmaan xuseen fure iyaanoo ah ismaciil xuseen farshar iyaadan la socodsiinayay idaacadda fiidnimo intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
Thank you.